sida aad la socotaanba maalmihii ugu dambeysay ilaa bishii hadda octoobar ciidamada milatariga waddanka suudan waxay ku tallaabsanayeen guula isdaba jooga waad ogtihiin oo magaaladii istraatiijiga u ahayd oo ay rabeen inay ka difaacaan r s f tu magaalada caasimadda oo gacanta ay ku hayeen maalmihii sanadkii lasoo dhaafo dhan ayaa dowladda suudan waxa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan waxaa kaloo u suurta gashay dhammaan tuulooyinka ku xeernaa magaalada sajaziira oo ah gobolka ku fiican waxbeerashada iyo dhaqaalaha inay ka xoreeyaan gacanta maleeshiyaadka r s f ta kabacdi marka waxaa ku furantay r s f ta waxaa ku furantay yani daaqad weyn albaabo weyn ayaa ku furmay oo ay waxa weeye oo ay ka difaacan jireen magaalada mataqaana iyo sheekh khartuum sidoo kale dowladda suudan ciidamada waxay ku guulaysteen magaalada khartuum oo ah saddex magaalo oo hal magaalo isku ah waxay u qaybsantaa magaalada qayb magaaladii hore oo mudurmaan iyo baxri iyo khartuumta lafteeda marka waa saddex webiga kala dhex jara buluneelka iyo niil abyadka ayaa kala jarjara magaalada marka umdurmaan u walba ciidamadu boqolkii toddobaatan boqolkii siddeetan aada u xoreeyeen maalmihii dambena markay kasoo farxasheen magaaladan jaziira waad madani la yidhaahdo waxay sidoo kale u suurta gashay inay xoreeyaan qeybta kale ee muhiimka ee magaalada khartuum oo leeda baxri oo ay ku taalo yani warshadaha hubka sameeya ay ku taalo warshadaha shidaalka sifeeya ah industrial areaga dhan ah ayay ku guulaysteen marka waxaan moodaa milatarigu waayihii ugu dambeeyeyba inay samaynayeen guulo isdaba jooga oo ay ku xoreynayaan magaalada caasimadda ku qabsanayaan haddana rajadu waaba sii fiicnaatay markii runtii ay baxri qabsadeen magaalada khartuumna ay qasr jamhuuri qabsadeen kubriyadii kasoo gudbaayay baxri umdurmaanna ay qabsadeen oo ay usoo gudbeen qeybta erebor ka xigta waxay qabsadeen xaruntii laga maamulhayay matalan ciidamada waxay qabsadeen xerunti matalan intelligencega laga maamulayay waxay kaabiga ku hayaan inay qabsadaan madaarka eeraboorka magaalada khartuum iyo xaafadaha istraatiijiga ee u dhow caasib ee mataqaana eeraboorka ayaa hadda qarka u saaraya inay qabsadaan weliba aad xawli ayay ciidamada u fidhayaan oo aad dareemaysaa in nimankii jab u gaaray niyaddii ay ka jabtay xataa nimankii u ahaa xameeti u ahaa la taliyaasha oo dhan waxay bilaabeen inay iscasilaan oo ay ayidaan guulaha uu wado uu gaaray ciidamada waddanka suudan ay gaareen in ayidhayaan ayaa ayaa muuqata marka xaaladdu halkaas ku sugan tahay rajo weyn ayaa ka muuqata waddanka suudan inuu dib ay ugu soo noqon doonto caasimadu gacanta milatariga ciidanka suudan taliyaha milatariga oo hadlay waxa uu sheegay in golo xukuumad rayida oo xilliga dagaalka ah oo kale ay dhisaayaan bal sidee arrimahaasi looga dareemay guud ahaan suudan gaar ahaanna diblomaasiyiintiina ka howlgala dalkaasi
waa sax milatariga waxaa lagu tuhumayaa oo ah inay rabaan inay xukunka muruuqsadaan guulaha ay gaareenna runtii ay darteed awgeed inay sii haystaan xukunka laakiin wuxuu meesha ka saaray jenaraalka hogaamiyaha ciidamada waddanka suudan ahna mataqaana hogaamiyaha golaha sare wuxuu meesha ka saaray tuhunkaas ayuu meesha ka saaray wuxuu ku dhawaaqay inay ra wasaare magacaabi doonaan rawasaarena uu soo magacaabi doono technogaraad mataqaana iisheeg xukuumadda oo mataqaan ka kooban dhammaan qabaayilka kala duwan iyo mataqaana aqoonyadan kala duwan iyo axsaabta kala duwan ee siyaasadeed ee waddanka suudan taas ayuu meesha ka saaray hesharkaasna waxuu hadalkaasna wuxuu ka jeediyey maruu la kulmayey axsaab iyo aqoon-yahanada iyo bulshada rayidka ee waddanka suudan ee kula kulmay magaalada boort suudan marka in dhawaalaba ilaa sanadkii hore bishii mataqaana iisheeg octoobar sebtembar qorshe waxaa socotay ah in la magacaabo mataqan ra-isul wasaare ay soo magacaabayaan ururada siyaasadeed hubaysnaa dowladda milatariga mataqaana xulafada la ahaa inay soo magacaabanayaan laakiin dib u dhac ayaa ku yimid laakiin guulahan hadda ciidamada milatariga ay gaareen waxay soo dejinaysaa in meesha xukuumad la dhiso xukuumaddaasina ay ka xubnaheeda ay ka mid noqdaan technograd ay ka mid noqdaan dalkana doorasho gaarsiiyaan waa hadda faalaha hadda ay soo bandhigeen milatariga soo bandhiga waayo waxaad tahay kusimaha safiirka safaaradda soomaaliya ee dalka suudan intii dagaalku socdana magaalada boort suudan ayaad u wareegteen marka rajada aad ka qabtaan goormed filaysaan in caasimadii khartuum aad ku laabataan oo safaaraddii soomaaliya xafiiskeedii halkaasi aad ka howlgashaan arrimahaasi bal ka waran rajada laga qabo iyo ifaalaha laga qabo wallaahi maxamedow horta rajadu aaday u fiican tahay markii shacabka suudan aad waraysyada ay bixinayaan aad aad aad degeysatid rajada ay qabaan waxa weye ina ramadaanka ku soomi doonaan si nabad ah magaalada caasimadda ee khartuum caasimadda khartuum dabcan burbur xoogla ayaa gaaray goobihii caafimaadka goobihii mataqaana xarumihii dowladda burburka xooga xarumihii militariga burbur weyn eeraboorkii meel kasta burbur ayaa gaaray xaafadihii lambarwanka ka ahaa dhibaato weyn ayaa gaartay laakiin niyadda ayaa wax kasta ka xoog badan oo dadka reer sudan hadda waxa usoo noqotay rajadii iyo niyaddii ayaa usoo noqotay marka waxaan isleenahay in ciidamada milatariga ay ammaankeeda sugaan magaalada caasimadda ah iyo dhammaan tuulooyinka ku xeeran si amniga magaalada loo sugo oo aysan u dhicin si wixii dhacay maalintii dhaweyd oo ah in r s f ta maleeshiyaadku ay soo bamgareeyeen suuq ku yaalla magaalada umdurmaan oo ilaa lixdan qof ay ku dhimatay marka arrintaas si mataqaan loo damaanad qaado waxay ku khasbayeen ciidamada milatariga inay dhammaan tuulooyinka u dhow magaalada caasimadda khartuum u dhowdhow oo dhan inay seefgareeyaan kana sifeeyaan ciidamada maleeshiyaadka r s f taasi waxay suurta gelinaysaa marka in airboortka dib loo habeeyo aviyashkii laga soo raro magaalada boort sudan dib loo soo dejiyo caasimadda mataqaana khartuum terminaalkii wixii dhammaan la hagaajiyo labadii terminaal waa gubteen kii laga soo degayay kii laga baxayay marka waxaan isleenahay ilaa abril tobane tobane fiveka magaalada caasimadda waxaan rajaynaya inay si buuxda gacanta ugu geli doonto ciidamada waddanka suudan iyo dowladda cusub ay dhisi doonaan noloshiina ay caadi usoo noqon doonto ayaan rajaynaynaa